dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan u wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalka raad iyo xadaado idin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada oo habeen kasta odaan kalaad maqashaan marka laga reebo habeennabada jimcaha
ilmaa maskiina arday dhexdooda aalad ku tuulo midna aloose lowna dhaafi askar tallaaye abwaan ma dhaafe weriya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow allowna dhaaf anaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta baadee ayeeyo gowra ayaa tihiine allowna kiin dhaafiid mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waahnimo arbaca khamiis ay soo gelayso taradana ku aasaysan tahay afar iyo tobanka bisha sideedaad ee agosto sannada laba kun sagaal iyo toban waxyaabaha caawa barnaamijka aan kusoo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona xildhibaan mucaarad ku ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maanta u taagay taageeridda madaxweynaha wakhtigu kasii dhammaanayo ee axmed maxamed islaam axmedoobe faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka caawa ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa maanta soo saaray jadwalka cusub ee doorashada madaxtinimo ee midda baarlamaan ee jubbaland faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddiga shirka dibrishinta ee beelaha deegaanada galmudug ayaa maanta kudhuu samareeb kulan kula qaatay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibrishinta iyo madaxa xukuumadda galmudug waxyaabaha ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wuxuu shaada sharaf ku gadoonsiiyey saraakiil dhowaan qarax ku fashiliyey magaalada gurceel ee gobolka gaduud hadal u jeesha ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawa ku dhageysto doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland siciid cabdulaahdiin ayaa ka hadlay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaaliyeed kadib maantay munaasabad uga qaybgalay magaalada garowe ee caasimada puntland hadalla uu jeeshay ayaana idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawa ku dhageysto doontiin waxaa qayb ka noqon doona saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka hadlay weerarkii qaraxyada ku bilowday oo maantay duurnimadii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ee magaalada awdhegle ee shabeellaha hoose ayaan barnaamijkan caawidan kugu soo gudbi doona qodobada wuxuu soo korinta barnaamijkan kugu jirna ayaa dhegeysta doontiin sidoo kale barnaamij wax ku dhegeysta doontiin xubintaad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa ku dhegeysta doontiin heystaan qodobadaas wuxuu gu soo korantaa barnaamijkan kuwa jirna ayaa dhegeysta doontiin barnaamijka waxaa soo saaraa ka nacaw ka tegi doon anigoo xasana saaxiibkay shaafee shariif maxamuud ayaa barnaamijka caawi farsamaynaya waa mar kale iyo xolashada warasyada
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
waayahay saaxiibayaal kula wanaagsan ayaana leenahay saaxiibayaal kusoo dhawada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo xarunka meelgowr ah maamulka jubbaland waxaa maanta gaarey laguna soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada oo ka mid yahay xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in halkaasi ay u tageen sida ay goobjoog ugu noqon lahaayeen doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha jubbaland oo dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xildhibaanada baarlamaanka ee maanta tegay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa saddex qodob inay ka weyn tahay ku sheegay socdaalka ay u tageen taasoo la xiriirta doorashada madaxtinimada jubbaland in hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan hay-adaha sharcidanjida oo ka tirsanaya goobjoog ay ka hadaan doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka soomaaliya waxaan soo booqannay een, magaalada kismaayo maamulka jubbaland waxaan halkan hambaryo uga darayaa maamulka jubbaland guud ah- guud ahaan gaar ahaan guddiga doorashooyinka oo runtii ee, aan dhihi karno waxay qabanqaabiyeen doorasho ee, maaragtay xor ah ee, kaasoo lagu soo xulay een, xildhibaanada ee, jubbaland waanu hambalyeelaynaa runtii ee, iyadoon wax dhimashaa iyo wax dhaawaca iyo wax maaragtay dhibaataba ka dhicin inay isdoorteen oo iyagu ay isdoorteen runtii waa waa u hambalyeynaynaa haddaa la yidhaaho waxaan hambalyada u diraynaa dhammaan eh, reer jubbaland eh, guddiga doorashada eh, dadka kale ee shacabka ah ee shaqaynayey meesha ay soo gaadheen Eh, intaa haddaan ka gudbo waxaan xusi lahaa eh, xildhibaanadii qaranka oo dhan baa idinku soo wajahan waxaan rajaynayaa eh, si eh, ay u dareemaan in oo loo xoojiyo xidhiidhka maamul goboleedada iyo iyo loo xoojiyo iyo, iyo federaalka meesha dejiya xildhibaanada oo boosas badda u jeeda siiya oo soo dhoweeya oo insha allahu tacaala waan hubaa inaad hawshaas een, qayb weyn ka qaadan kartaan inta kalena ku soo dhiirto si ay suuragal u noqoto in eh, inuu qofku xamar joogo iyo inuu kismaayo joogo ay u- isku mid ay u tahay waxaan u nimid oo inaan goobjoog ka ahaano doorashooyinka iyo broseeska doorasho ee halkan ka socda ee shalay qaybtiisii koowaad ee soo gabagabowday qaybaha kale oo isdoorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana waxaan jecelnahay inaan goobjoog ka ahaano waxaan u soo gurmadnay waxaan ahayn gurmad federaalnimada dalkan nidaamka xukun oo u qaatay waa federaal federaalnimadii ayaa halis ku jirta marka gurmad federaal ayaan kollay anugu isku tirinayaa Een, waayo halis xooggan ayay ugu jirtaa dowladnimadeenniina niman shabaab la yidhaahdo ayaa halis geliyey dowla federaalnimadii dalku uu qaatayna waxaa halis geliyey bila soomaaliya madaxda joogta marka gurmadkaasaan nahay dowladda federaalka ah waxay leedahay hay-ado kala duwan bay ka tirsan tahay saddex hay-adood weeye hay-ad waa baarlamaanka iyo sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka Een, runtii dee dowladda federaalka mar walba dadku way isku qabtaan annagoo golihii sharci dejinta ka tirsan oo federaal dowladda federaalkana ka tirsan oo qayb ka ah waxaan runtii raalli ka nahay in hannaanka doorashada oo ay wadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha jubbaland iyo sida ay iska jawalkii iyo jadwalkii ay degsadeen ay u ilaalinayaan runtii aad bay een, noo raaligelisay waxaan runtii ra- annagoo dowladda federaalka ka soconnana aan rabnaa inaan halkan ka goobjoog uga ahaano waxaan runtii wax ayaan daraa laga xumaadaa in warqad iska duulaysa hadba wasaaradda arrimaha guduhu iska soo saarto oo aanan ogeyn ma wasaaraddaa soo saartay mase meel kale ay ka soo baxday annagoo dowladdii federaalkeed matalayna halkan joognaa waxaan wasaaradda arrimaha guduhu hadday niyad samiir rabto inay maaragtay goobjoog sidaan oo kale uga mid noqoto laakiin warqadaha meelahaas laga soo tuurayo wax macnaana ma leh dastuurka dalkana way ka soo horjeedaa qodobka labaatanaad wasiirku inuu akhristo iyo xukuumaddiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo madaxweynihiisu inay akhristaan waayo qodobka labaatanaad qodobka boqol iyo labaatanaad ee dastuurka ee dalkani uu ku dhisan yahay wuxuu awood u siinayaa dowlad goboleedyada dhismahooda awooddooda waxaa leh golayaasha fulinta iyo kuwa sharci dejinta dowlad goboleedka iskale dastuurka dowlad goboleedkaana lagu caddaynayaaba sidaasaa ku qoran marka meel dowladda dhexe ay ka soo geli karto arrintaasi ma jirto dee een, qaanuun la'aanna dalkan laguma xukumi karo sharcigaasay dalka ku joogaan marka inaan sharcigana u helino federaalnimadana aan joogaan marka inaan sharcigana u helino federaalnimadana aan dhidibada waa nidaam xukunoo lagu heshiiye in dhidibada loo taago ayaan halkan u joognaa Een, maalmaha soo socdan u joogi doonaa waxaa weeye runtii dee wax wax qaldanna annagu taageeri mayno waxaan arkaynaa inaan dee been la isaga warramine in la dhex yimaado meeshaan maalmaha soo socdan insha allaahu sidaasay noo noqon doontaa marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay soo dhoweynta loo sameeyey Een, waxaan caddaynaynaa dalkan waa dal federaal ah maadaama uu yahay federaal awoodaha federaalka wuu qaybsan yahay ee dowladda ee federaalka soomaaliya leedahay midna waxaa leh dowladda dhexe dowlad goboleedkuna awooddiisa qayb buu leeyahay in la is-ixtiraamo oo qolo walbaaba inta ay awoodda ka leedahay ay maaragtay akseskeeda yeelato ayaana qarannimadu ku jiri kartaa waxaan ognahay farafarayntii lagu sameeyey maamul goboleedka galmudug inuu maantay gebi ahaanba uusan jirin oo meel ku dambayn doonana aan la garanayn marka si dadaalkii ay sameeyeen reer jubbaland oo ay wuxuudii adkaysteen waxay suuro gelisay in maanta ay halkan soo gaaraan oo muxuu ahaayeto baarlamaankii dooran lahaa madaxweynaha uu hadda diyaar yahay annaguna aan goobjoog ka nahay kana markhaati noqonno annagoo matelayna federaalka soomaaliya waxaanu u sheegaynaa xukuumadda federaalka in ma garanaysaa waddankan dib u dhis iyo wuxuu u baahan yahay in la isku hayo uma baahna in dib loo celiyo Een, jubbaland waxay u baahan tahay in maaragta lagu dhinac istaago hawsha wanaagsan ay wadaan uma baahna in laga dhinac furo fowdo iyo in dib loo celiyo dhibaatooyinkii kismaayo ay soo martay dib in loogu celiyo uma baahna marka waxaanu taageeraynaa horumarka iyo nabadda iyo hufnaan iyo maaragtay si cadaalada in doorashadu u dhacdo goobjoogna aan ka hanaan rajaynaa insha allahu tacaala alxamdulilah waxaan u nimid inaan aan ka qayb noqonno ama aan ogaano kolley doorashada jubbaland waxaan ugu hambalyaynaynaa madaxweynaha eh, madaxweyne axmed madoobe maasha allah tabaarakallah horta kismaayo waa markii iigu horreysay oo imaado waa meel aad u qurux badan waa waxaan qirayaa in uu yahay nin aad u soo dadaalay oo wax badan uu soo qabtay oo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta meesha aan fadhiyana kulley hadda maba dhihi kari soomaali meel meeshaan ka weynaaba ku taal maba dhihi kari waa ugu hambalyaynaa eh, madaxweyne eh, axmed madoobe waana ku faraxsanahay siday siday wax u socdaan marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa si nadaam ahoo xaq ahoo cadaalad ah inay ku dhacdo oo isa wax dhibaato leh aanaa jubbaland aysa ka dhicin aan ilaahay aan ka baryaynaa waxaana ummadda ugu baaqaynaa wax yaryaro oo dhibaatooyinka iyo hadallada wadwado inay joojiyaan dadka faragelinta ku haayana inay ka daayaan faragelin wax lagu- oo lagu dheefaya ma laha horaa loo soo arkay inay wax burburiso maahane wax ma dhisto La- ee, waxaan leenahay meeshaan haddii la- oo la rabo inay dhisanto in dadkan garab la siiyo nin alla ninkii soo baxana waxaan jeclahay madaxweynahan inuu ku qanacsan yahay hadduu asaga soo baxana loogu hambalyeeyo hadduu nin kale soo baxana asagana inuu ugu hambalyeynayo ayaan ku rajo weynahay dalkii dib u dhacay shabaabuu dalkii gacanta u galay ee, federaalkii ayaa lagu soo duulay oy soomaali ku heshiisay waad aragteen maamul goboleedyadii naga horreeyey waxa ku dhacay xildhibaanow waxaan idin leeyahay haddii aad rabtaan dalkan inuu god ku dhaco ee, isbeddelkaas aad dhegaha u raaricin doontaan haddii aad rabtaan dalkan in la badbaadiyo jubbaland maanta meesha ay joogto waad ujeeddaan waa nabad waa amni ee, elaboorkii halka halkaan aan soo soconnay cid askari oo nala socotay ma jirin ee, barwaaqadan iyo nabadaanu iskama imaane waa la keenay runtii waxa yaryaroo la tabanayana waa imaan doonaan insha allahu tacaala war dalka aan dib loo celin waa idinla dardaarmaynaa waa idinla joogaynaa ilaa ay doorashada ka dhacda guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa ilaa laga doortay waa joogaynaa halkan dowladda federaalkana waxaan leenahay eh, siday qaabkay u shaqayso markaad fiirisid waxaad isleedahay in oo colaadda iyo fowdada eh, inay wax ku helayaan war dalkan nabadaa ka jirta fa- wayna idiin ogol yihiin jubbaland uu imaado garab istaaga murashaxiinaa joogta ciddii soo baxda ayaan garab istaagaynaa annagu cid gooni aan u wadanaa ma jirto Eh, waxaan idinka rabnaa nabaddaas inaad garab istaagtaan reer jubbalandna waxaan leeyahay isku duubnaada Eh, dad waraaba ah oo laga celcelinaya hilbe meel yaalloo kale ayaa horor idinku soo ah meelba waxaa laga leeyahay yur yur ayaa laga leeyahay iska celiya waad aragteen maamuladii naga horreeyey dhibaatada ay u geysteen Is- aan isku duubnaano shacab iyo maamul cid kasta oo meeshaan joogta mas-uuliyada ka saaran dalkan ma aha axmed madow baan rabaa iyo axmed madow baan nacbahay annagu waxaan rabnaa sistamka jira inaan sidiis uu u socdo midna waxna aanan laga bedelin aan la faragelin reer jubbaland ay u noqdaan doorashadooda xor ay u qabsadaan dadkan horarkeena aan iska celinno doorashadeen iyo jadwalkeen iyo sidii looga talagalay ay u- ay u socoto waxana soo dhexgalaya ee rabo annaga inay naqaxiyaan aan iska celinno soomaalidu waxay tidhahdaa nabada naas la nugala nabadan haysanaa waxa kalena waa ku tegi doonaa insha allahu tacaala aniga waxaan ku darayo oo weyn ma jirto Een, eh, xildhibaan federaalaan ahay oo ka soo baxay puntland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wakhti yar ayaan soo moogahay eh, puntland fasax baan ahayn maanta inaan dareemayo inaan joogo puntland ayaan dareemayaa nabadda aan ku soo soconnay askar la'aan iyo x- meelo laga boodayo iyo isbaarooyin inaysan jirin reer jubbaland marka waxaan leeyahay congratulation ilaahayna waxaan idinka baryayaa dowladdan quruxda badan iyo maamulkan quruxda badan oo maanta jira inuu idiin sii socdo marxalad kastana waxaan u malaynaya inaan idinka experience badan nahay maadaama aan ka soo jeedo gobolka ugu horreeyey maalinba maalin bay meesha taagan tahay in reer jubbaland aysan fiirin maanta kursi aniga keliya dardaaran keliyaan rabaa inaan bixiyo inaydan maanta kursi fiirin iyo xildhibaan baa laga tegay iyo xildhibaan baa kan ah puntland waxay ku dhisan tahay waa isku tanaasul iyo inay fiiriyaan shacabkooda ayaa halkaa lagu soo gaaray oo ay maanta dalka dadka dad badan uga horumarsan yihiin marka inuu qofka jubbalandarkaa uu fiiriyo inuu isaga meesha leeyahay nabadana in isaga uu leeyahay nin diaspora iyo nin soo meel dheer idinka yimaada dan idinkuma jirto ayadankaa leh magaalada idinkaa waddankan u dhashay qof walba inuu responsibilityga meeshiisa uu qaato oo uu dareemo inuu jubbalandar yahay oo uu magaalada uu u dhashay keliya inaa eegtaan markaasaa xildhibaano aad badbaadin kartaan wax markaasaa xildhibaano ay ogaan karaan nacam anigoo biri maanta u imaado biri ka tegaya inaydaan ahayn ani intaasoo experience ayaan maaragtay idinku biirinayaa badbaadadu waa keliya waa shayga keliya oo aydan qax iyo shiddo iyo eh, derbi xiran iyo nin feylgaroobay oo raba inuu meel sii salfado oo sii baabi'iyo keliya uun iska jira ani intaasaan idinkula waaninayaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waan ku faraxsannahay maanta meeshaan xorta ah oo aannu ka baqayn waddo xiran iyo wax cabsiya aysi jirin inaannu idinla joogno waana idinla sii joogaynaa inta doorashada weyn ay dhacayso waxa weeyaan annagu waxaan dhahay xildhibaanadii federaalka Een, xaqiiqdii jubbaland waxay ka mid tahay meelaha yar ee aan ku faanno amniga ka jira iyo nidaamka ka jira Ee, ee, markii maxaan ku rahday xaaladdu waa yar adkaataba aan isniraano kulluga baxsada markii koowaad aan imaado ma ahan Een, waxaa weeyaan ra- shacabka reer jubbaland waxaan leenahay xaqiiqdii waxaad haysataan nabadgelyo waxaad haysataan maamul iyo nidaam aad u wanaagsan nidaamkiinna iyo nabadgelyadiinna wax walba haynkaga horreeyaano waxaan ognahay oon goobjoog u nahay xoogaalna waan nahay Een, dad badan oo madax iyo maxaanku idhaahdaye nuuc kalaba leh in ay samaha iyo wanaaggaba ay dhib ku tahay oo maxaanku idhaahdaye nabadgelyadan aad ku nooshihiin ay rabaan inay buuq idinka geliyaan inay meel idin geeyaanna ma rabaan waxaan la soconnaa een, madaxtooyada soomaaliya iyo dowladda federaalku een, qaybteeda fulintu maamulada maanta qaar ee dhisnaa halka ay dhigeen maamullo dhisnaa in la kala diray oo cadaadiska iyo bareesharka inta laga badiyey maanta maamul aa- jira aysan ahayn Een, dadkiina la kala irdheeyey dadkii la kala irdheeyey iyo maamulka la kala dirayna sidii la isugu keeni lahaa maanta halkay taagantaad ogtihiin galmudug gaar ahaan Een, waxaan leenahay shacabka reer jubbaland een, m- nabadgelyadan aad haysataan iyo dowladdiina ku far adeega insha allahu tacaala annaga ka xildhibaan ahaana goobjoog baan idinla ahaan doonaa ilaa guddoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha laga caleema saarayo waan joogi doonaa insha allahu tacaala siday wax u socdaana ilaa haddeer raalli baan ka nahay wax qurux badan baa socdo goobjoogna wuu sii ahaan doonaa insha allahu tacaala wax qurux badan ay ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa anigoo ah muxiidiin sheekh cali jaamac ah guddoomiyaha guddida arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowlad goboleedyada marka ugu horraysa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa soo dhowayntii fiicnayd ee aanu kula kulannay airboodka waxaannu ka cudurdaaranaynaa haddii ay tahay guddida arrimaha gudaha oo arrintan hawshan ka socota halkana ay toos u khusaynaysay dib u dhaca nagu yimi annagoo oo dib dalka dibaddiisa ku maqnayn waa ka cudurdaaranaynaa waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweyntii iyo habsankii waxaanu ka ma- eh, cudurdaaranaynaa habsankii aanu habsaannay waana waxaanu ka mahad celinaynaa sidii noola soo dhoweeyey waxa aan inta dambe si joogtaa ula socon doonnaa arrimaha ka socda dhanka kale qoraal ka soo baxay guddiga madaxa bannay ee doorashada iyo xuduudaha ee maamulka jubbaland ayaa waxaa isbeddel lagu sameeyey jadwalkii xilliga ay ku dhici lahayd doorashada madaxweynaha jubbaland iyo tan guddoonka baarlamaanka ee jubbaland qoraalka guddiga ayaa lagu sheegay in maanta oo arbaca ahayd ay bilaabanaysay diiwaangelinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka jubbaland maalinta berina ay tahay maalinta hadlajeynta musharixiinta islamarkaasna maalinta sedbid ah oo taarikhda ay ku beegan tahay toddobiitanka bisha agosta la qabanayo doorashada guddoonka baarlamaanka maamulka jubbaland sidoo kale guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa waxay sheegeen in maalinta axadda ah ay soo socota taadana ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha agosta ay khudbadooda jeedin doonaan musharixiinta madaxweynaha ee jubbaland islamarkaasna isniinta ay dhacayso doorashada madaxtooyada ee maamulka jubbaland guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa afartii bishii julaay ee sanadkan waxay soo saareen jadalka doorashada ee jubbaland kaasoo qorshuhu ahaa in doorashada guddoonka baarlamaanka ay dhacdo siddeed iyo tobanka bisha agosto halka doorashada madaxtinimada la qabto afar labaatanka bishan ha yeeshee waqti guddiga doorashooyinka jubbaland maanta ay soo hormariyeen
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dadyo qubayoo ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayoo ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
barnaamijka xulashada waraysada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya waxaana markaan aadayaa ee gobolka shabeelle hoose gaar ahaan deegaanka leer awdhegla oo fadhiisan ciidanka xoogga dalka ay ku lahaayeen al-shabaab qaraxyo ay maanta ay ku weerareen barnabadii maanta degmada awdhegle ee gobolka shabeelle hoose waxaa maanta ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari lagu soo buuxiyo waxyaabaha qarxa iyo weerar toos ah oo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ay qaadeen dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda ku sugan shabeellaha hoose waxay sheegeen in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen islamarkaasna ay iska caabiyeen weerarka al-shabaab maanta ay ku soo qaadeen saldhigga ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada awdhegle ee gobolka shabeelle hoose oo dhowaan ciidan ka tirsan kuwa xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ee sida gaarka u tababaran dhowaan la wareegay gacan ku-haynta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka lugta ah ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal adwaa yuusuf raage ayaa waxa uu sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen al-shabaabkii maanta soo weeraray saldhigooda ay ku leeyihiin degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose
bismillahi raxmaan raxiim cabdi shakuur aad iyo aad u mahadsan tahay waxay wax u dhaceen sidaad la socoto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibadiisa kale waxay maalmihii lasoo dhaafay ku guuleysteen inay nimanka nabadiidka ah oo ummadda soomaaliyeed diigooda banaysay inay ka saaraan deegaan degmada awdhegle iyo guud ahaan deegaanada ku xeeran saakay abaarihii sideedii meelahaas ayay weeraro ku bilowday muxuu ahay ii sheege gawaari ay usoo adeegsadeen qaraxyo iyo waxyaaba ay kusoo rareen ay isku dayeen inay eh, difaacyadan la kusoo hajuumaan Eh, taasna ho- eh, horay ayaan uga aad ayaan uga foojignaynay warbixinadooda iyo waxooda dhan waan la soconay sidaa muxuu ahay caadiga ahba marka taasi waxay sababtay in weeraradii ay soo qaadeen ay ku dhamaadaan guuldaro ay jab kala kulmaan dhammaan gaadiidkii qaraxyada ahaa ee ay isku dayeen inay ciidamadeena kusoo weeraraanna ay ayagoon bartilmaameedkooda iyo meel u dhowintaba aan imanayna marka washii ku dhamaadaan marka intaas baan tusii karaa hadda Eh, waxaa xiga dagaallo arbushaada oo aan tabar badnayn waa iska taqaana nimankaan naf gaar ay hadda leeyihiin male ummadda soomaaliyeed eh, waxay go-aansadeen inay muxuu ahay ii sheegeen diigkooda ay meel walba ku daadiyaan ayagoo u adeegsanaya muxuu aha ii sheeg ee, waxaa muxuu aha ii sheegay imaanlaawayaasha ay kusoo xireen oo ay sabaan inay inay muxuu aha ii sheegay shacbiga soomaaliyeed iyagoon hadaf lahayn oo cidna aan muxuu aha ii sheeg u isxaanfalin inay ku dhibaateeyaan marka ee, weeraro yar yaraa xigay ayagana jab iyo halaag unbay kala kulmeen meydkooda bilqa meel walba marka wax ka dhibaataa anaga anaga anaga waa dhaawacyo yaryar oo firadii gaadiidka ay qaraxyada u adeegsadeen naga soo gaargaaro way jiraan laakiin wax kaloo dhibaata oo nasoo gaaro ma jiro howlgaladana horta way iska socdeen laakiin waxay isku dayeen inay meesha ciidanku ay deganaan ay soo weeraraan meesha ciidanku meesha ciidanku deganaan inay soo weeraraan ay isku dayeen kaasna muxuu aha ii sheege uma uma aysan suurtogelin ciidamada foojignaay darteed iyo iyo muxuu aha ii sheege ee, muxuu aha ii sheege waxa ay wadaan oo dee baadil ah oo mar walba un fashil isaga dhamaado darteed inaan qab- inaan qabano mar hore idiin sheegme waa fiicnaa lahayd dee marka inay waxay wax badan uga tageen deegaanada aan ku dagaalamay way jiraan dad laga qabtay oo muxuu aha ii sheege aan gacanta ku hayno iyo hub intaba way jiraan marka nimankaasu wax xero ah ee ay soo galeen ama u suurtagala ma jirto xerada waa meesha hadda aan kaala hadlayo oon ku suganayo oon fadhiyo ayagana muxuu aha ii sheegay waxyaabaha dhagarta ay maleegaayeen aad baan ula soconay dhisha ugu hayna runtii Eh, system noo diyaarsan iyo muxuu aha ii sheege anagoo ku tala jirna markii horeba inay ficilada nuucana ay adeegsanayaan ayaan muxuu aha ii sheege u diyaar garownay taasna waxay sababtay inay ku koobnaato imaanlaawayaasha ahlunaarka ah oo isku soo waday gaadiidka inay inay inay meeshaas ay muxuu aha ii sheegeen waktigooda inuu yaallo unbay sababtay inay gaadiidka ay soo maleegeen iyo ayna ayaga dib ugu noqoto maadaama aysan hadafkoodii gaarin oo dufashiyada ay u rabeen kasoo kulligii wada qarxi waa dhaawac dhaawac unba ahaa jira laakiin dhimasho ma jiro gacal isagu waa dhaawac oo weerarka kuma dhiman aad u weyn ha adeer raadkoodaan hadda ku joognaa ayaga unbayba u daran tahayba marka anagoo anigoo anagoo muxuu aha ii sheegay howlaheena caadiga ay ku jirna ayay ayay ayay muxuu aha isku dayeen inayna soo aadaan marka saacadda aan kula hadlaayo ciidamadu waxay ku joogaan raadkooda iska dhaafin tan dib looga soo noqde meelaha ay tagaan xataa loolama hari doono kulan wanaagsan ayaan lenaa saaxiib yaal weli xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaa harada iyo hacdana waa kala socotaan magaalada dhuuso marrab ee caasimada galmudug ayaan markaan hadiya madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinaya sargaal ka tirsanaa ciidanka eela sunna ee gurceel ku qabtay nin doonayay inuu isku qarxiyo xaflad ka socotay magaalada gurceel ee gobolkan galgaduud madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in saraakiishani ay mudan yihiin bilad geesinimo waxaana ku doonsiiyey darajin ciidan iyo shahaadin ay ugu talagalay in uu ku dhiirigeliyo
kasoo qaybgalka munaasabadan xaflatu takriimka ah ama lagu karaamaynayo loogu ducaynayo naftood hurayaalkii badbaadiyey boqolaal ama kumaan kunoo soomaali ah ee markaa khawaarijtu ay doonaysay inay baabi'iso ku baabi'iso naftihalig ay soo miineeyeen ama ay ka soo buuxiyeen korkiisa waxyaabaha qarxa waxaan leenahay sida aad ugu ducayseen dhammaantiin intii meesha istaagtoo dhan ee dhallinyarada ciidanka ah saraakiisha ciidanka ah annakuna waa u ducaynaynaa waxaan leenahay jasaakum ullaahu khayra aljasa aan leenahay ilaahay wax wanaagsan ha idinku amaalmaryo ayaan leenahay waa u ducaynaynaa man facala ilaykum macruufan fakaafi'uuhu ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ruuxii wanaag idiin sameeya u beegtooma ayaa nebigu yidhi haddii aadnan u beegtoomi karin u duceeya inta aad ka arkaysaan inaad u beegtoonteen wixii uu idiin sameeyo wanaagga ahaa waxaan leenahay marka ilaahay amalmarintiisaa kaafi ah annaka taannadu waxba maahan ducadaasay ku eg tahay inaan ilaaha cadiyada bixiye ilaahay u barinno oo ilaahu wax si aan dhahno adigaa waxaad siisa haystee ilaahay intaas keliya uunba annaka uwoodeennu la'agta marka waxaan idin leenahay jasaakumullaahu khayra aljazaa axsantum axsana allaahu ilaykum baan idin leenahay kulan wanaagsan ayaan lenaa saaxiibayaal intaan ka bixin wararka dhuusamare ee xubnaha guddiga qaabqaabada shirka dibshidinta ee beelaha deegaanada galmudug oo ku jira diyaargarowga ugu dambeeyey ee ka meer dhalinaya guusha nabadeed ee laga fidiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa maanta waxaa booqasho u tegay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshidinta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan kulankaas oo ka dhacay xarunta guddiga ay ku shaqeeyeen oo ku taala magaalada dhuusamare ee caasimada galmudug ayaa waxaa looga hadlay soo weynta ergada ka qaybgalaysa shirka dibshidinta ee shirka dibshisinta ee beelaha deegaanada galmudug iyo ammaanka xarunta shirkaas uu ka furmayo gudoomiyaha guddiga qaamqaabada shirka dibshisinta ee beelaha deegaanada galmudug doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo oo kulankaas kadib la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in madaxa xukuumada galmudug uu cadeeyey in guddiga guud ahaan dhusamreeb ee diyaar u tahay soorweynta ergada ka qaybgalaysa shirka dibshisinta ee beelaha deegaanada galmudug
iyada oo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey qabanqaabada shirka ee dib u heshiisiinta galmudug ee lagu qabanayo caasimadda dhuusamareeb ayaa maanta waxaa booqasho noogu yimid rasmi ah ee madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo iyo wasiirka arrimaha gudaha ee cabdi maxamed sabriya ayaa noogu yimid maanta waxay kusoo booqdeen ee guddiga qaban- qabanqaabada ee galmudug ay waxay kusoo booqdeen xaruntooda ee waxaan kala warqaadanay wararkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada meesha ay marayso ee sheekh shaakir wuxuu noo sheegay in magaalada ee dhuusamareeb oo dhan kulligeed ay u diyaargarowday inay soo dhaweyso wafuudda ee waxaa soo dhammaystirmaya oo mataqaanaa naloo soo wada gudbiyey laysaskii ee waxaa waaye waxaan u sheegaynaa ee beelooy beelaha ay ku hareen laysasku oo ilaa maanta aan filayna inay soo dedejiyaan ee ayaan usoo jeedinaynaa ee waxaan u sheegaynaa meeshaan in ee wax kastaba lagu diyaargareeyey oo lagu diyaargareeyey goobihii la degi lahaa ee wakhtiga lasoo qaadi lahaa in la joogo shirku wuxuu dhacayaa wakhtigiisii ee oo wuxuu ahaa loogu talagalay toddoba iyo tobanka bisha ayuu furmayaa waxaan dhehaynaa dhammaan reer galmudug waxaan ugu hambalyaynaynaa sida ay u diyaar ugu diyaargaroobeen iyo sida ay u taageersan yihiin shirka iyo waxaan had gaaran u jeedinaynaa ee, madaxa xukuumadda ee, sheekh shaakir iyo mataqaanaa maamulkii galmudug ee, muxuu ahaa ee joogay ee, magaalada amnigeeda ee, muxuu ahaa muddo dheer ka shaqaynayay iyo madaxa ee, iyo xuku- muxuu ahaa ciidamada qalabka sida ee isku dhafka ah ee laga shaqeeyey ee amniga ilaalinaya aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa sida ay ugu diyaargaroobeen dadka inay soo dhoweeyaan Ee, dhaqanka deegaanka galmudug muxuu ahaa dhuusamareeb ayakana aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa siday ugu diyaargaroobeen iyo shacbiga iyo dhallinyarada iyo dumarka ee, muxuu ahaa magaalada dhuusamareeb oo dhammaantood sugaaya ee, inay si weyn usoo dhoweeyaan ee, ergooyinka ka imaanaya meelaha kala duwan ee galmudug kuwa ka imaanaya kuwa diyaaradaha ku imaanaya kuwa dhulka ku imaanayaba waa idin mahad celihaynaa dhammaantiin soo dhowaada puntland ayaa markan ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dhallinyarada puntland kala qayb galay xuska maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada munaasabadaas oo lagu xuseeyay maalintan ayaa waxaa soo qabaqaabiyey wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo puntland waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda puntland kooxaha fanka iyo sidoo kale abwaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi diin oo ka hadlayay fursadaha shaqe ee ka jira dalka gaar ahaan kuwa puntland ayaa sheegay in puntland ay tahay meel laga soo shaqo tago balse dadkeeda aysan fahamsanayn fursadaha shaqe ee ka jira maamulka puntland wax la qabta dhallinyarada iyo dhammaan dhallinyarada reer puntland iyo kuwa soomaaliya waa salaamantii marka ugu horeysa hambalyo maalinta dhallinyarada adduunka oo runtii maalin ku astaysan in la xasuusto dhallinyarada doorkooda laguna baraarugo waxqabadkooda intaan hadalkayga bilaaban waxaan rabaa halka inaan ka sheego kooxda mahuraan baawa mahuraan baan inay ka tirsan tahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dhallinyarada Waxaan ku bilaabanaa. Waxay noqon- waxay noqon doontaa hay-ad raacsan wasaaraddaas miisaaniyaddeeda iyo waxtarkeedana wasaaraddaasaa looga fadhin doonaa runtii mahuraan in halka laga hadlo cidna wax uma hadlayno wixii dhallinyaro lagula hadli lahaa hadday ahaan lahayd in wax la qabsado wax la soo saaro hadday ahaan lahayd in midnimada iyo iskuduubnida laga shaqeeyo hadday ahaan lahayd in qabyaalada laga tago hadday ahaan lahayd tahriibka in layska dhaafo hadday tahay tacadiyada gabdhaha loo geysanayo in laga waabtoobo waxaan u malaynayaa heesahaas oo dhan waa heeso mug weyn oo muujinaya ciddii dhugle inay ku qaadato waana luqadda keliya oo dhallinyaradu ay ku fahmaan marka aadaan ugu faraxsanahay haddii ay dadka qaybtiis af soomaal ugu waaweynyahay ma garan karayo laakiin warka ay sheegeen oo xigmadda ah uma baahna in wax badan la yidhaaho waxaan sidoo kale uga mahadnaqayaa halka abwaan sugar oo muddo dheer u taagnaa inuu bulshadiisa uu baraarujiyo waxaan waxaan aada u xasuustaa laga bilaabo labaiyo sagaashankii markii lasoo qaxay ilaa iyo dhismihii puntland shuba markuu wuxuu ahaa abwaanka keliya oo puntland dadka wuxuu sheegay arrintan anigu aada uma aqaano oo xaraha ka sheekeynaya dhaqankaas aniga ridmihiisa aada ii soo jiitay laakiin ereyada waxbaa iga fafakadeen ruuxaddeeda laakiin waxaan xasuustaa lix iyo sagaashankiiyo marka laysu yimaado meelaha bulshada isugu timaado oo la baraarujinayo puntland waxay soo martay shirad aada u adag oo dhib badan oon xasuusto dhismihii ugu horreeyey ee magaalada boosaaso shirkii afar iyo sagaashankii kii shan iyo sagaashankii shirar fara badan oo xoreynta gaabkacayo waxaa jiray dadku maruu aada isugu imaan jiray shuba wuxuu ahaan jiray ninka dadkan jiheeya nabadooda ka shaqeeya horumarkooda ka shaqeeya waxaan rajaynaynaa inuu aabbaha suugaanta iyo fanka puntland uu yahay wakti badanna u hudhay waan ku faraxsanahay isagoo weli noo siina dhallinyaro yaryar oo iyagana abwaana ah oo xikmad badan inay usoo baxaan dadkan waxaa la rabaa waxaa la isu sheegay in la weeleeyo oo ficil loo bedelo maanta dhan haddii wax nalagu guraayo oo wax la sheegayo dhaqankana uu si kala yahay waa dhibaato horle runtii waa lagu celceliyaa dhallinyaradu waa boqolkiiba toddobaatan waa xoogii dalka halka waxaa lagu dhigay dhulku waa dhalinyaro hadda dhallinyaradii sida hadda ay tahay qaybtooda hadday sii ahaato soo dhulku dagal guuri maayo ya dhulku waa dagal duugaraayo waxaan runtii aada uga xumahay in dhallinyaradii ay aada hadda ugu jihaysatay waxyaabaha maanduuriyaasha ah oo dalku soo badanay runtii wax dhaqan iyo diin iyo akhlaaq ay dadkan lahaan jireen dadkan waa dad muslimiina waa dad dhaqanka ku adag waa dad dadkiisu suugaantiisa iyo iyo waxgaradkiisa ay u diyaariyeen ummad nool inay noqdaan ummad dhimatay looma diyaarin ummaddu inay nooshahayna waxaa laga gartaa inuu akhlaaqdiisa fiican tahay waxayna ku xambaartaa in uu bulshadiisa dowr ka qaato dowr hal abuur dowr wax soo saar dowr shaqo marka runtii dhallinyaradu fursad baad haysataan weli waxaan runtii ay dowladdan aan anigu madaxda ka ahay muhiim bay u tahay dhallinyarada maxaa yeelay boqolkiiba shan iyo toddobaatan hadday dhallinyaro yihiin mas-uuliyadana saaran boqolkiiba shan iyo toddobaatan marka oo dhallinyarada waxaan jecelnahay wixii awoodeenna oo ugu horeyso inaan tabta toosan oo aan isleenahay dadkaan horumar bay ku gaarayaan inaan waqti badan geliyo dhallinyaradu waayeelku wuxuu u baahan yahay wax ka badan u baahan yahay soo maa waayeelku wuxuu u baahan yahay waa wax kooban laakiin idinku waxaad tihiin jiil soo kacayo firfircoon waxaad u baahan tihiin in wax nila baro waxaa u baahan tihiin in si wanaagsan nila quudiyo waxaa u baahan tihiin shaqooyin nila abuuro waxaa u baahan tihiin in nila maaweeliyo soo saas maaha maaweeladanu waxaa taala dowladdu inay dowrska saarto cayaara hadday noqon lahay suugaan mararka qaarkood fariimaha inii sheegta haddee mahuraanna hadda waa idinka inaga tirsantahay hadda wixii iyadana waxaa laga rajaynayaa intii hore isxilqaantay iyo in ka badan oo waxyaabaha jirooyinka dalka ka jira jirooyinka bulsho jirooyinka midna dhakhtarkaa daaweeya midna abwaaniintaa daaweysa saas mataqaanaa social illnesska waxay u baahan tahay dadka badankiisa haya oo ay ka mid tahay rajo xumada oo ay ka mid tahay shaqa dadka waxaa leeyahay shaqa ma shaqeeyaan laakiin arrintaas in lagu noqday u baahan tahay shaqadii waa la diiday dalkii xoolihii oramaa raacda hadda beerihii iyagaa fala dadkii ma shaqaysanayaan marka puntland waa loo soo shaqo tagaa marka ma noqonayso in la yidhaahdo dadkii shaqo ma haystaan dalalka la leeyahay shaqo ma haystaan xataa qofku wuxuu la-yahay musqul uu dhaqo waa waa buuxda dadka yurub iyo ka yimid qaybtiina garanaye meel uu ka shaqeeya male wuxuu sugayaa nin ka tegey ama dhintay ama retire garay shaqa la-aanta la sheegaya waa saas laakiin ummad waxba aan ka shaqaynaynba oo haddana dhahaysa shaqa la-aanaan haysa arrintaas horta waxay u baahan tahay si- si gaara in loo baaro weliba wasaaradaha khuseeya inay research dhaba ka sameeyaan aan rabaa hay-adaha waxaan aada ugu codsanayaa dabcan hay-aduhu waa inay dadka caawinaan soomaaliya waxay ka mid tahay united nation family united nation wuxuu dejiyaa istaraatiijiyooyin waaweyn sustainable development goal laakiin waxaa la rabaa midka hoosoo la dejinayo in lagu in lagu saleeyo baahida halka jirta uma baahnin baahi meel kale ka jirta in lasoo transfer gareeyo waxaan rabnaa hay-adaha proposalka loo qoraayo inay wax ku qabtaan ma aha fanka ay soo helaan inay la yimaadaan waxaan u baahannaha in anagu abuurno baahida qeexno mashruuc u bedelno iyagu markaas ay maalgelinta bixiyaan maalkan ay bixinayaan waa maalki ummadda adduunka oo dhan baa iskale soomaaliya naftirkeeda xaaladda adag bay ku jirtaa iyada naftirkeeda qaaraan dowladaha dhan ku qoran baa horta waxaa lagu qabtaa marka qaaraanka waa taqaanaan family marka qaaraan qaadanaya dee ninka markuu waxaysan ninka waxaystaa laga qaada sooma markaa waxeshidna waad bixin doontaa marka soomaaliya mar bay noqon doontaa kuwa u-nka qaaraanka siiya dhowaan insha allah markay waxayda la soo baxo inta hadda ay ka helayso marka waxaa rabaa qaaraankaas inuu si saxa noo soo gaaro oo si saxa loo jiheeyo waxaan aada uga xumahay shaqooyinku inay iska noqdaan waxyaabaha la yidhahda habitka waxbaa la samayn jiro lagu celcelinaya waxaan rabnaa mus- ummad inaan noqonno creativity la maskaxda ka shaqaysa baahida qeexda waddo xal aan keenta oo aan la odhan saasaa la yeeli jiri haddii maalintii shan iyo toban kamiya dhalinyarada hal la xuso labaiyo tobanka adduunka hal hal la xuso keliya haddii ay noqoto oo dadku sugaan xus ka xus ya waxay isu bedelaysaa eh, hadda waa laga guuray waan u malaynayaaye odayaashu markay dhintaan sanadkiiba mar tacsida loo samayn jiro oo kale ya marka waxaan u baahannahay marka la isku yimaanayo inay noqoto fariimo cad oo la qaadayo oo shaqo isu bedelaya aysan noqon ha loo yeero eh, seminaar baa jira waxaasaa jira ani hadda war badan ma hayo oo oo la yidhi sibinaarada waxaa loogu ordaayaa waxbarasho ma ahane xoogaa yaroo faragubkaa la rabaa waxaas waa waa waa cudurrada dadkeenna haysto in laga baro u baahan waxaan u baahannahay mashaariic halkaa waxaa ku taalla entrepreneurship waxaan u baahannahay mana- mashaariic sax ah oo xirfad xirfaddu aysan ahayn xirfad la iska soo maanguuriya waxaa la rabaa qofka xirfadda intaan la barin in la qeexo xirfadda ay suuragal tahay inuu shaqo ku helo ama isagu uu danaynayo markii la qeexo lagu beysgareeyo waxaan u baahannahay marka la dejinayo eh, structure-ka la rabo in coruska la sameeyo corusku waa inuu noqdaa customized wax qofka loo dejiyey inuu noqdo mid isaga loogu qorsheeyey baahidiisa hadda jirta waxaan filayaa wasaaradda iyo khubradooda intaa inay ku filan yihiin iyagoo la kaashanaya wasaaradaha kaleeta ee khuseeya horumarinta dhallinyarada waxaan u baahannahay dhallinyaradu inay la yimaadaan mashaariic suuragal ah fulintooda iyo aragti fog muhiim ma aha wax kastoo sheegtid inta hadda la fudayo laakiin waa inay aragtidaada visionkaaga inuu aada u cad yahay qorshahaaga fog inuu cad yahay waxaan kale oo runtii kula dardaarmaya ururada dhallinyarada anu waxaan maqlaa undallado ma garanayo waxa da- dad isku wada yimid inay dallad noqdaan maxaa u diidaa inay hal urur inay ururba noqdaan hal urur aniga ma garan karin dalladahan ma fahmin maxaa yeelay waa dad kala qoqoban oo maalin maalin isu yimaada taasay noqonayan soo ma maxaa diiday structure sax ah oo ururka dhallinyarada puntland yeesho muxuu yahay waxaa hortaagan ya waa jira ma jira soo ma ninkaasaa runta sheegay waa dallado hadba intii isku xaafada ay mid samaystaan midkiiba soo maaha runtu soo saas maaha hadda maalin walba dhallinyaradoo dhallinyaraa ku haysan saddex iyo tobanka dhallinyara ahaa intaas waa akhrisaane saddex iyo toban kasta dhalinyaro dadka dhan qarana gaarsiisay idinku maxaa rabtaa inaa gaarsiisaan horta Wa- programkinu muxuu yahay waxaa la rabaa program cad inaad la timaadaan liibaan iyo saaxiibadiis ya Eh, runtii nin dhalinyaro firfircoon waayo meelo badan aan ka arkay laakiin dalada bayaan intay la egtahay anuma aqaan marka ya ma sagaalka isku tegay baa ma halkaa keliya jirta mise mise dalad kalaa jirta idan magac kale runtii lama halkaas keliya Ah, waa fiican tihiin markaas laakiin anu waxaa maqal ururo badan oo tiro badan oo qaarkood aan u diiwaangalsaneen wasaaradda soo saas ma ya ar- arrintaas waxay u baahan tahay ceeb bay nagu tahay in dib loogu noqdo warar badan baa ogay ruuxadeeda amba dhallinyarada ku jiraa mid mid ka mid a ku jiraa bahasha aan midayno eh, structure saxa loo sameeyo activitigeeda iyo shaqooyinka ay qabanayaan ha noqdaan wax qorshaysan oo ka duulaya sanadka oo dhan iyo wixii la qaban lahaa waxaan runtii soo boorinayaa isagana eh, sanduuqa horumarinta dhallinyarada horena waa u sheegay laakiin waxaan rabnaa sanduuqa horumarinta dhallinyarada inuu magac noqonayo wasaaradda iyo ururada dhallinyarada waxaa laga rabaa sanduuq structurekiisii leh eh, qorshihiisana leh een, oo markaas la loonjigaray si dhab ah oo la yaqaan sanduuqaas wuxuu qabanayo Een, runtii waxaan aniga inagu boorin lahaa dowladdana kolley qorshayaasheeda ka mid ah haddaynan helin dhallinyaro xirfad leh dalkan ma sii joogi karno laba sababoodna maskaxda ku haya مجتمع مجتمع reer guuraa waa miigi waa laga yimid magaalooyinka la soo galay sooma dhaqan magaalana in la yeesho lama rabo magaaladu si loogu dhaqmay u rabtaa Shaqal- haddii miyiga geel iyo lo iyo ari la raaci jiray magaalada maxaa la raacaya marka ya haddaad diidday inaad balaam tuubiiste noqotid oo electricity noqotid oo diidday inaad eh, restaurant ka shaqaysid magaalana aad rabtid timaha waxaa la leedahay ani halay jaro mid kale rabtaa inuu kuu jaro adiga kabad waxma soo saaraysa xirfad gaar oo aad leedahay male dadka mujtamacaadka qaarka dibadaha aaday inaa waraysataa ma fiican had inaa waraysataa ma u baahne waxaad gelaysaan soo maaha dhallinyarada adduunka youtube-yada ka gala marka si u noolyihin waxaa isaga khaldan dadkan inuu qofku xirfad yeesho iyo inuu kareerkiisa uu kor u kaco adduunka dadka wasiirada ka dega intay shaqada kala sugayaan xataa waxay leeyihiin skiil ay ku shaqaystaan aan dhaweyd waad maqlaysaan waa wadan yuruba ra-iisul wasaare iyo wasiir waa maqaano dareewal was ahaa soo midal maqan horan miya ha ma ra-iisul wasaare waa horta wasiir buu ka degay baskiisu fuul maxaa dhib oo dhacaya ya dhibka dhacaya miya marka dhalinyaro rabta intay meelaha iska is istaagto sheekaysa ya Eh, hadhowna la leeyahay dhalinyarada wax looma qabto na lama entertain gareeyo saasaa rabtaan soo maa hadda kuwa maan dhow baronu cayaara unte gacmahooda markaan salaamaya wallahi mid baronu cayaar kale kuma jiro khafiif Ya. maxaa yeelay xalow dhan buu soo jeeday qayb gudoomiyey barnaamijka haysta soo gaareen kusoo dhawaada xubintaad ku heesaha badnanta kalamaan
ne waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kaalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay mali tidhaahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino reer kalamaanow hee unuka kii nalaa jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa kii nalaa jiraan la jirnaa oo kii nagaa jiraan ka jirnaa warwar ma haysaane nin sheekhaa riyooday Haye.
wuxuu yidhi Ah.
dulmigii waa batay waxna waa la kala garan la'yahay qof kastoo soomaaliyu markuu seexanayo adkaarta ha akhristaa asagoo niyadda ku haya in ilaahay wax u kala caddeeyo warriye maahna waa fadbooda sheekaasu warna miyaa waaba bari wal u suban ala dheege ilaahay i rasuul jee mar hora baniinka digan madi dhiniga dhulkule dhakaw ino lehe adkaartada agrisada marka lankuwata sheeqa riyooday sheeqa riyooday adikiin atataas war maya niyow nin walba qumanihiisa qoorta loo suray warnimayow nin madaxweyne loo doortay ayaa habeenkii seexday subax markuu soo kacayna wuxuu yidhi waxaan ku riyooday anigoo ra'iisul wasaare magacaabay war taasi riyo maahane waa waajibkiisii war horta inoo jiifadoo baa galad hayti sababtoo may baleerey nin lagu seexdow ha seexan xilbaa sida taa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedow suudeeyo feejigno too joog ninkii laga waaya la yidhi soo jiifaa laga helaa wareedhahay nimankii soo jooga laga waayey maanta tii ku dhacda waa la yaabay kabtaydii ma aragtay iyo koofideydii ma aragtay ayaa ka raacda goor barqaa war nimankaas koofi ma qaataane cimaamaddii gafuurka iigu duubnayd yaa arkay ayaa ka dhacday war warkaa naga dhex gelina xataa sigisaane madax gashanaana dhegaysta akhyaarta oo aan kala harin ayaa maanta oo dhegle weerar ku soo qaaday weerarkooduna saddex raca isdabaliya ayuu ahaa raca ugu horeyna wuxuu ahaa odayaal miinooyin ay ku xiran yihiin oo rabay inay isqarxiyaan raca ku xigana wuxuu ahaa baabuur miinaysan raca ku xigana wuxuu ahaa ciidankii iyo fateriga ahaa hadda maanta ciidamadii la soo weeraray waa iska difaaceen weliba si fiican ayay maanta uga adkaadeen baa layidhi war intaasoo xoga jabhaddaas qof shacabii kama hele ma qorshaad qayb ka ahayd adugu markii xawaaley ka baxayeenoo ka warhayay war hataa ilmo yaroo labiyo toban jir ah waa laga qabtay nimanka dakharaangima daashka aan dumihaa daluugta aan galaa dakharaangima daashka aan dumihaa daluugta aan galaa war ciidanku maanta waxay qaadayeen fartaydayaa fartaydayaa subaga daray war heesta ciidanku sidaas ma ahayne waxay ahayd gaashaandhigeenniyo haddii geeshkii aan nahay diidi mayno geerida annagaana guusha leh hubka adowga guba waa kuwa gurto kooriyo ayaan gula rooraye gobanimaadayada geeshka haye waxay ku galaan waa inaad guddaa waar heeska ciidanka niyo ma taqaanaane waa dhaqaaq dhinaca dhulka dhab u saar dhufayska gal waa dharaar walle maanta waa dharaar war shabaabka shirqool walba ay soo abaabulaan haddii sidaas loo hortegi lahaa mar horaa laga adkaan lahaa wareedha amiirkii bu'aale miyaa ka goostay shabaab ma inankiyaa is soo dhiiba warka kana odog warnimayo hubka shabaab ku dagaalamaan dadkaa ugu raqiisanoo intaan xabadaha la ridin baabuurtana isqarxin ayaga la qarxiya waryaahbeenganagashegin waryaaminku raqiishmani gablankani geeridenikiidhamo geeridi gogon waay waryaahooy warnimayo odaga barooranaya matoorotoro baa laga wacay war guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir doctor muuse ma odagaan ooyahay uu xukumay ma gobolka banaadiraa guddoomiye loo magacaabay war aan ka hor dhicin feelkia weli lagu jiraaye war warkaa naga dhex gelinayna dhegaysta wuxuu yidhi dadka toorotoro iyo meelaha kale shabaabku jooga xukunka u taga ha ogaadaan wixii shabaab xukuminaysa sharci ahayn berrina aan laga yeeli doonin shabaaba gurigan ii xukumay qofkii waraaq shabaab noo keenana xabsiga oo mudanayo aga wareedda go'ooyin eegga war ma haysiini xildhibaanadii baarlamaanka jubbaland eegga kale waa la dhammaystiray waana la dhaariyey war hal ah mido midoowal dhaariyey sax waay musharaxiintii han isdiibaangeliyeyna xildhibaanadiioo maylika dhaariyey arruy waaba yaabe haantaan axmed madoobena xaggay nooga timid war hataa hasuusay dhaartay oo dhagansada ballantaannu galnay oon shalay isku ogeen oon boorsada u furtay ma ka dhabaynaysaa makaa wallaahiba haa weereen makaa bilaahiba run iyo been waxaan sheegaba sax waay inaad tidhaahdo haa makaa tallaahiba odka inaad isiido aakhiriya adduunba haa weereen dhaarhuma abtee waaye dhaaramaraye warniyo geestaa nooga dulug ninkaagan barooranaya un muxuu ahaa war xildhibaanada maanta la daari qaarna facebook ay iska isticmaalayeen qaarna dibidda ay ku maqnaayeenba warnimayow xildhibaan aan idiin aqaanaayo mar haddii la dhaariyo asagaa khiyaar leh haddaan laabka yarka kaamara loogu xirin warnimayo anigu mid baan la yaabay cid kastoo dan gaara leh qarankay ku meeraysataa hadda kahor musharaxiintii koonfur galbeed qaar baa badbaado qaran la baxay buntlandna qaar baa la baxay haddana jubbaland qaar ayaa badbaado qaran la baxay war adiga badbaado haddaad maqasho waa busineska beenaalaha war ma imikay dhasheen horaa waxaa loo yidhi bac baro ama been baro war xildhibaanada markay shiidaan qaaraa badbaado qaran la baxa ma og tahay shilaawow wanaag kama shaqaysaane ma og tahay shilaawow sharti inaad ka kow tahay sarguduban shaydaan xijaaban شريا شيدا على النار شدا يشروقا كراعي war magaaladii jigjiga waxaa la isku dhaariyaa qaab gacantaag ah shalay u dambaysi duqu magaalada jigjiga ayaa gacantaag lagu dhaaray warnimaya war ma haysiine abti ninkii ku yidhaha iska ilaali nin dacish oo la waraystay wuxuu yidhi magaceenna ma sheegno waxaan dhahnaa buu yidhi abti baabuurkii waa joogaa micnaheeduna waxaa waaye buu yidhi hebelow ninkii la raba in la dilo waa joogaa waxaan kaloon dhahnaa uu yidhi xaggee joogtaa markii lagu yidhaa bakaaraan joognaa aan dhahnaa micnaheeduna suqbacadan joogaa waaye suqbacada joogaada tidhaahna micnaheedu bakaaraan joogaa waaye marka adeerkii abti ku idhaahdaa agaabihiisaba goo marka hore bacareer khalas aan ku qabay dan abti ma igu darteen war madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi maalin dhoweyd shabaab haddeer bay bilaabeen inay isqarxiyaan war kuwa hore isqarxi jiray iyagu shabaab ma ahayn miya war ibraahim xasan cadow iyo qamar iyo cumar xaashi aadan iyo dictor shiid iyo mahaddaa la qarxiyey war markaan sheega suusumadawiini mahayna warni abwaanoho laydhaha ibraahim cali wuxuu yidhi xaabeena ninkii beer falee biyola'aan bislaw yidhaah nin kalena wuxuu yidhi waa dhibkaas nimaad dhagarto dhabbakaaga soo hordhaca war abwaan kalaa shirbay wuxuuna yidhi saddex walxaato oo kaaf ku taal kaluun diyaalo wuu ka saa indha keliya kuluc ka sii kaluun diyaalo wuu ka saa kormeer xaafadaa lagaa ka sayn kaluun diyaalo wuu ka saa qofaa ka sayn salaanku boob kaluun diyaalo wuu ka saa war waxaan dhegaysta maalin dhoweyd barnaamijkii galka baarista ee haaruun macruuf war xogtii dowladda ay qarinaysa muu ku hor dhacay war dowlad asagaa ka xog badan ana dhegayso wuxuu waraysta jenaraal tuur yare taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda tuur yare wuxuu yidhi dhibaatada dhan oo shabaab ka faa'iidaystaan waxay tahay dowladdu afartii sannaba mar bay isbeddeshaa hay-adaha amnigana afartii sannaba afar mar baa la beddelaa marka isbeddelkaas tirada badan bay ka faa'iidaystaan oo mar kasta dad cusub bay la macaamilaan warniyow runtaw kow dheh xasan sheebo qabiye ninkeeda dhammaystir isugu leyley gacantiis kuma roojiyeen farmaajo muxuu dhihi rabaa hadda nabad iyo nolol dadku kama maarmaan ayuu madaxweynuhu dhihi rabaa nabadaa naasla nugle amas dhihi rabaa war saas maahana ninkii dhalashadiisii labaad uga tanaasulaa meeshaas kaloo dhihi rabaa war qabyadii xasan oo bedelana wuxuu dhihi rabaa ninkay dhex u maraysa ayaa dhammaystira war ama dhexa u marto ama qabyaha ka ahaatee markaan shirshirifa baasha iska lahaa la leeyahay war wiilkii fogaan eeg ahaayan wax badan idinkaga sheekeeyey saaka gabay buu keenay war ada fogaan eeg fogaan eeg leleeta fogaan eed hibilow adago leetab makadheegne mahay war fogaan eeg filasha dheere faala xasan ha leelaa ninka naga dhegayso warka wuxuu yidhi dalkayaga dulmigii ka jiray waa darsanaya diyaas baro duqow laga dhigaan daaqad kaarka ah dibadaha dadkii jari jiraan noo dastuuriya darajiya xil waxunbaa iskale ruux la soo duray warnimayaw reer galmudug waxay ku gabiyeen shiikh shaakir fowdada hadduu naga yarayn waayo oo macallin maxamuud xabsiga nala ka geyn waayo oo kayrra beentiyo runtii kala caddayn waayo alla ilaahay inaan reer galmudug wax u hagaagayne xaafkeenni baa nooga roon waxaad samayseene nigantaa iyo saaxiibayaal waa idin eersaday war dictor shaakir maxaa ku tusi waa wareeji uu yidhi haddii shaakir wareejima macallinka loo dan leeyaha marka warna dhegaysta somalilan ceelaf weyn beelihii ku dagaalamay odayaashoodiioo dhan xabsigaa loo taxaabay markaa waxaan ogaannay fidmadaa inay ayagu ka dambeeyaan madaxweyne ku-xigeenkii jumhuuriyaddana ee saylic wuxuu yidhi nabadda ciddii ilaalin weydaa xabsigunbay liinta ku cabbi doontaa liintaa xabsigii luu cabaay ma dhammaahay miya war su'aalaan weydiinayaa hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed xaqiraad waa mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaas ku dhan yahay tani kulan dambe waxaan saaxiib idin leenahay gulyo gabannabo